wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo adalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiin heyno qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu waaweyn dad isku qoys ah uu ku geeriyooday duqeyn ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay isla gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha xisbiga daldhis oo sheegay in si sharci dara ah ay u xirtay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya guddiga warfaafinta ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo aqbalay cabashada warbaahinta madaxa bannaan ee ansixinta waxaa loogu yeeray golaha saxaafadda qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo magacaabay la taliyaha dhinaca amniga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo askarta ku jirta furimaha dagaalka kula dardaarmay ambaqaadidda howlgallada ka dhana al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa talaado sagaal iyo tobanka bisha maaj laba kun afar iyo labaatan intaad maqsheen waxaa hayaan qodobada warka eega habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhowaataan warkii oo dhan dad isku qoysa ayaa ku geeriyooday duqeyn ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose sida warkan uu kusii dheereynayo cabdisalaam juulo shaakir
joogaan waa ogtihiin anaga maxaan ula haysaan maxaa dadka iyaga ula haysaan walaahi laysama yeelaayo isku qoys waay wax dhintaba waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waaye wax dhintayna family bay badan yihiin nin iyo naagtiisa iyo carruurtiisa mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xali baa dhiig loo bax loo baxay madaa laga waayay beerihii bay tabcanayeen beerahoodii waa laga eryanaya guryahoodii waa laga eryanaya harkebaa loo cararaa hooyo iyo carruurteeda iyo dad kale oo tiradooda gaaraysa kow iyo labaatan qofood ayaa ku geeriyooday duqeynay dowladda federaalka soomaaliya ka furisay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada baqdaad iyo baldooska hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose duqeyntan ayaa hooyadaas iyo carruurteeda waxa ay kasoo gaareen dhimasho iyo dhaawac dadka dhaawacyada ah qaarkood ayaana waxaa la keenay isbitaalka madiina ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo xaaladoodu aada u liidato lagu dabiibay halkaas ehelada hooyadaas iyo carruurteeda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dadka duqeynta loo geystay ay yihiin dadkooda oo aysan ahayn xubno ka tirsan al-shabaab waxayna sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya uga baaqeen inay booqdaan dadkaas oo xaaladooda u kuurgalaan yihiin dad beeraaley oo meel dhooban inaa oo wax oo lagu rido oo hal fimil ka soo jeeda ilaah aqaysamiyaa haddii dad la dhawcana dadka meelay joogaan hala aasto hala dhawca laakiin hooyooyin isbitaalladay jiifaan wax gurmud oo u sameeya hataa inaysan jirin marka isbitaalka la geeya hataa dadka badanaan intaa loo soo daabgurayay ilaah aqays maahan isaan cadaalad maahan cadaalad day jirto dadka meel ay joogaan waa logyahay ha loogu tago shacabka yaa la lahaynin maantada yaa la lahaynin geedo hoostooda ayagoo taaga ayagoo sooman ee ilmihii inay la soo qaceen ee meesha ee meesha ku dhamaan cadcadkooda qaaraa hidibkooda qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aan la laayahay waana hal fimil ilaa haqiisa maahan cadaalad hadday jirto isaan cadaalad ma ee cadaaladda hala fiirsho shalay abaaro sideedii oo kale ayaa dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka jambuluul oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib xalay maqhribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beerihii usoo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyey oo hal famil ah oo hal reer ah oo gaara dhimashada waxay gaaraysaa ilaa iyo labaatan iyo kow ruuxaa dhimatay oo hal famil ah oo hal reer ka soo jeeda waxaa dhaawacantay sagaal iyo toban ruuxaa dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxaa waaye waa afartan qofood waay hal reera ka soo jeedaan carruur iyo haweenan u badan haa isku qoys waay wax dhintaba waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waaye wax dhintayna family bay badan yihiin nin iyo naagtiisa iyo carruurtiisa nin iyo naagtiisa iyo carruurtiisa gabar iyo hooyadeeda carruurteeda saasay u badan yihiin carruur iyo haweenaan u badan wax raga hadda waxaa ku jiro oo dhaawacana waxaa ku jiro laba rag dhimashadana waxaa ku jirto laba rag inta kale haween iyo carruur oo wax dhintay maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saaka subax ayaa loo gurmaday ilaa ay xalay xalay markay jugta dhacday madfaca koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada diriska joogay markay tageen ayagana waa lagula dhuftay marka mid kale dad kalaa ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaadaa tegey waa lagu dhuftay hadda mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmadka ugu horeeyey saakay heleen baqdaad la yihahda tuulo baqdaad la yihahda deegaan baqdaad la yihahdo jambuluul wax yar u jiraa waxaa u dhexeeya jambuluul iyo basro u dhexeeya والله ديارة أنا دقيس أنا ديارة أنا دقيسي واحد واحد دقي ديارة واي ما هن إيه، مدفعنا ما هن هويين ما هن واحد واحد دقي ديارة واي ديارة قوي حيدنا ولا جم خلي تولد ودن يو و ملا دريس ولا جم خلي كل ولا جم رخوا ديارة دقيسي dad shacab ah oo maatiya oo beeraley ah oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada kow iyo labaatan waay dhaawacanu sagaal iyo toddoba iyo toban waay oo hadda isbitaal madiinana ku jiraan dhaawacyada o dhan isbitaal madiina keennay waana waa qaarna waa daran yihiin qaarna waa cayntaan waxaan dalbanaynaa dowladda waxaan ka dalbanaynaa dadka waa dadkeedii waa dowladda soomaaliyeed dadkeed dowlad ku tahay dadka ee xasuuqday ee xasuuq ugu geysatay inay xaquuqdoodii iyo cadaaladdoodii ay helaan qoolxun ayaa dhacday ilmo saqiiraa caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taalla cid wax qabanaysa ma leh
geesta kaleetana guddiga warfaafinta ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa aqbalay cabashada warbaahinta madaxa bannaan ee ansixinta waxaa loogu yeeray golaha saxaafadda qaranka waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi tahir ayaa dhamaystiray guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta golaha shacabka iyo guddi wakiilaha warbaahinta madaxa bannaan ururada saxaafadda iyo wakiil wareedyada hay-adaha warbaahineed ee caalamiga ah ee dalka ku sugan oo maanta kulan ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee madaxtooyada ayaa waxa ay u gudbiyeen shada qoraal iyo oral isugu jirtay taas oo ay uga cabanayeen habdhiska nidaamka loo abaaray waxaa loogu yeeray golaha saxaafadda qaranka oo afar iyo tobanka bishan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya kulan saacado badan qaatay oo villa hargeysa ku dhex maray guddiga wakiilka ka ahaa warbaahinta madaxa bannaan iyo ururada saxaafadda iyo guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta golaha shacabka ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay abuukar muxudiin xashara oo afka guddiga ku hadlayay annaga oo ah guddi ka socday bahda warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliyeed oo isugu jira eh, telefishinada idaacadaha ururada saxaafadda wakiil wareedyada eh, warbaahinta caalamiga ah ee muqdisho eh, waxaan maanta cabasho soo gaarsiinay guddiga warfaafinta isgaarsiinta ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal cabashadaas oo ku aadaneyd eh, wixii loogu yeeray golaha warbaahinta qaranka ee ay ansixiyeen golaha wasiiradu afar iyo tobankii bishan oo runtii cabasho weyn aan ka qabnay ah, qaabka loo maray iyo sida ee loo baasgareeyey annagoo hore shir jaraa'id u qabannay haddana maanta waxaan cabashadeenna hor keennay oo aan u soo gudbinnay guddigii baarlamaanka soomaaliyeed u qaabilsanaa arrintaas in ay eh, qabtaan kana falceliyaan si sharaf leh oo karaamo leh oo mas-uuliyadu ku jirto ayaan ugu gudbinnay ayaguna sidaasoo kale ayay nooga guddoomeen waa u mahad celinaynaa
xogayaha guddiga warfaafinta golaha shacabka xildhibaan cumar cali cabdi ayaa sheegay inay guddigan ka guddoomeen cabashadooda kana soo saari doonaan go-aano waxaan salaamaa een, guddiga noo imaaday ee maaragtay bahda warbaahinta ee madaxa bannaan iyo sidoo kale guddoonka iyo xubnaha guddiga Een, maanta waxaan qaadanay shir een, waqti dheer aan fadhinay oo aan uga wada hadalnay cabashadooda oo aan su-aalo ka weydiinay iyo dukumentiye ay nagu soo wareejiyeen Een, sidoo kale eh, waxaa jiro xeer eh, hore uu soo saaray eh, baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maaragtay quseeyey arrimaha eh, wa- een, warbaahinta Een, xeerkuna waa heynaa een, waana maaragtay ku dabaqi doonaa haddii ilaah yidhaahdo Een, hore sidaan u sheegnana dalkan waxaa ka dambe waxaa ka jira sharci sharcigana waxaa waaye asigaa maaragtay qof waliba ka sarreeya Een, waxaan ku wada shaqeynaa sharciyad sharciyadaas aan
gudoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow ayaa sheegay in isagoo mas-uul ah si sharci daraa loo xiray sidaa ay ku waramayso waryahayaga marya ladan xuseen
gudoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xarig sharci darro ah oo uu sheegay inay dhowaan kula kacday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa gudoomiyaha ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in xarigaasi uu ahaa mid aan loo marin sifo sharciya islamarkaana dhaawacaya dowladnimada dhanka kale xisbiga ayaa ka hadlay arrimaha wax kabeddelka dastuurka dalka oo maalmihii u dambeeya ee ka taagnayd muran xoogan isagoona tilmaamay in ansixinta dastuurka loo maro hab ay raalli ka yihiin ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa ka hadlay arrinta maamulka hirshabeelle iyo la dagaalanka al-shabaab oo sheegay in maalmahan uu ku yimid gabaabis shirkan shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay yani xiritaanka iyo xadgudubka eh, sharci darrada ah ee loo geystay eh, guddoomiyaha xisbiga daldhis ee loo geystay magaalada muqdisho eh, n- eh, hay-adda eh, nisa ay u geysatay Eh, waxaan si weyn u cambaareynayaa eh, xarigan lay geystay eh, kaasi hay-adda nisa ii geysatay En, eh, waxaa nasiib darro ah in qof mas-uul ah eh, gudoomiye xisbi ah eh, madaxweynaha eh, dowlad goboleed mid ka mid a hirshabeelle usoo tartamay eh, public eh, figure ah eh, in iyada oo waaran la haysan in la xirto aad ay xadgudub weyn u tahay waana arrin eh, dowladnimada eh, dhaawacaysa eh, loona baahan yahay in eh, cod weyn eh, looga hortago oo maaragtay la xusuusiyo eh, dowladda in arrimahaasu aysan aysan soo laaban Eh, sidoo kaleeto qofka in eh, character assassination in lagu sameeyo oo magac dir lagu sameeyo qof mas-uul ah Eh, iyadoo wax dembiya lagu haynin ayadana eh, maaragtay aaday nasiib darro u tahay Eh, waxyaabaha lagu qabtay eh, hay-addu ii qabatay Eh, waxaa ka mid ah in muwaadin soomaaliyeed mas-uul ah eh, inaan damiintay Eh, wax dembiyana markaas eh, aan ama eed ah aan loo haysan xilliga aan damiinanayay Eh, markii dambeetana wax dembiyo lagu waayo la soo deeyey Eh, sharaf ayay ahayd inaan qof soomaaliyeed oo mas-uul oo mas-uul ah inaan inaan daminto sharaf bay ahayd waana ku faanayaa marka in dembi laga dhigo eh, hebel baa taqaana hadda meelatay eh, wax saxa ma ahayn Eh, waxaa weeye qofka muwaadinka marka la xiro waxa uu maraa eh, sida dastuurka dastuurkeenu eh, fursadaha iyo xaquuqiyaadka uu siinayo qodobka soddon iyo shanaad ilaa farqadiisa saddex iyo tobanaad waxay cadaynaysaa eedeysanaha inuusan dembi lahayn ilaa uu uu maaragtay dembi uu ku caddaado in eh, maaragtay dadkiisii uu isla markaas la xiriiri karo Eh, marka hay-adda nisa nala ku xiray eh, aniga iyo dhalinyartii ila socotay waxaa naloo teleefanadii nala ka qaatay waxaa naloo diiday dadkeena in la xiriirno Eh, runtii aad baa naloo dhibaateeyey Eh, waxaan maaragtay ammaanayaa eh, dhalinyarada xabsiga joogta eh, runtii eh, si wanaagsan ay noola dhaqmeen Eh, dadka meesha joogana si wanaagsan ay ula dhaqmayeen laakiin eh, madaxda ka sarreysa waxay ku amartay in eh, aanan wax taleefon ah iyo qof aan la xiriiri karnaa inuusan jirin marka taasna yani amarkii lasii fulinayaan marka waxaan ku eedaynaya maahan En, eh, waxaan xabsiga ku soo arkay eh, dad aada u tiro badan oo xiran afar bilood saddex bilood laba bilood bil ka badan xiran wax maxkamada la geynin eh, tuhun u xiran Eh, sharciga dalkuna ama dastuurka dalku eh, maaragtay eh, arrintaas sidaan sheegay eh, qodobka soddon iyo shanaad ayaa cadayn yaa. qofka afartan iyo sideed saac ka badan in aan lahayn karin iyadoon ogolaansho laga haysan eh, maxkamadda Eh, mida- marka sidaa daraaddeed waxaan aad u cambaareynayaa arrintaas waxaanan ka digayaa inay arrintaas mar dambeta ay soo laabato waxaan halkan ugu baaqayaa eh, hay-adda nisa waxaan ugu baaqayaa eh, xukuumadda eh, maaragtay ra-iisul wasaare mudane xamsa eh, madaxweyne xasan sheekh in arrintaas raalligelin eh, buuxda xisbiga daldhis iyo xisaabta siyaasadda eh, in laga siiyo Een, waxaan sidoo kaleeto rabaa halkan inaan uga faaidaysto inu mahad celiyo eh, kumanaankii qofood oo isoo wacay teleefon iisoo diray eh, maaragtay walwalsanaa eh, ku xildhibaano lahaa oo siro lahaa
warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysataa waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel